الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب caynu amiinaas waa degmo ka tirsan waddanka aljazaa'ir waxay dhacdaa koonfur bari ee waddanka deegaankan waxaa ku taal shirkad caan ku ah soo saaridda gaaska dareera magaca deegaanka ayaa si aad ah u soo caanbaxay maalmihii ugu horreeyey ee sannaddii labada kun saddex iyo tobankii kolkaas oo uu ka dhacay howlgal weyn oo jihaadi ah laguna laayay soddomeeyo ruux oo reer galbeed ah degmadan aadka u yar waxay ka tirsan tahay wilaayada elzi oo dhacda cumqiga saxaraha weyn oo ku dhow xuduud beenaadka aljazaa'ir uu la wadaago dalka liibiya dadka ku dhaqan degmadan waxaa lagu sheegaa toddoba kun iyo saddex boqol oo ruux sida ku cad tirakoob la sameeyey sannaddii labada kun iyo sideedii caynu amiinaas waxaa ku yaalla mashruuca ugu weyn ee gaaska dareera ee dalka aljazaa'ir degmadan waxaa sannaddii labada kun lixdii laga hirgeliyey garoon diyaaradeed oo hannaan caalami ah loo dhisay bishii janawari ee sannaddii labada kun saddex iyo tobankii ayay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida waqti duhur ah waxay xoog ku galeen qaybta soo saaridda gaaska ee maxadada caynu amiinaas halkaasna waxaa ku dhammaa shaqaalaha reer galbeedka ee warshadda ka howlgelayey intii uusan bilaaban weerarkan weyn ka hor ayay dagaalyahano hubaysan waxay weerareen gaari bas ah oo ay lahayd shirkadda b b oil xilli uu marayey meel soddon kilomitir u jirta warshadaha waaweyn balse weerarkaas ma uusan guulaysan inkastoo horudhaca u ahaa camaliyadan weyn intaas kadib majmuuco aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa iqtixaamay saldhig lagu magacaabo alxayaad oo gudaha warshadda ku yaala waxayna gacanta ku dhigeen shan boqol toddobaatan iyo saddex qof oo shaqaale ah oo boqol soddon iyo laba ka mid ah ay ahaayeen muwaadiniin reer galbeed saliibiyiin ah wuxuu ahaa howlgal si heer sare ah looga soo shaqeeyey laguna beegsaday dad u badnaa reer galbeed dhammaanba ajaaniibta goobta lagu beegsaday waxay ka soo jeedaan qaaradda yurub inta badan ajaanibtii goobta lagu beegsaday waxay ka soo jeedeen qaaradda yurub maraykanka iyo qaar kale oo ka soo jeeda dalal ay ka mid ahaayeen jabaan durbadiiba katiibada jihaadiga almulathamuun oo ah kuwa dhiigooda wax ku saxiixa ayaa sheegatay mas-uuliyadda camaliyadda amiirkii katiibada ee xilligaas sheekh khaalid abulcabaas oo ku magac dheeraa mukhtaar balmukhtaar ayaa soo duubay kelimad uu ku faahfaahinayo sababta iyo ujeedka camaliyadda ay u qaadeen ugu horreyn sheekh mukhtaar wuxuu sheegay in camaliyadan uu soo agaasamay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu sheegay in mujaahidiintu ay diyaar u yihiin wadahadal inay la furaan cadowga jinsiyadaha kala duwan leh si howlgalka loo soo gebagabeeyo si mujaahidiintu ay usoo badbaadiyaan lahaystayaasha gaalada ah waxay shardi ka dhigeen in marka hore faransiisku uu duqeymaha ka joojiyo shacabka muslimka ee maali lana ixtiraamo khiyaaraadka isku xukunka shareecada islaamka ee reer maali ay doonayaan amiirku wuxuu kelmadiisa ku sheegay in camaliyadan ay ugu argudayaan muslimiinta maali ee xasuuqa ay u geysanayaan ciidamada saliibiyadda faransiiska iyo maleeshiyaadka xulufada la'ah afartan mujaahidiin oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin meelo kala duwan isaga yimid ayaa fulinaya camaliyadan xataa waxaa ka mid ah walaalo ka yimid dowladaha reer galbeedka ayuu yidhi abulcabaas mar uu ka hadlayey cadadka ragga weerarka fuliyey camaliyadii caynul amiinaas waxay socotay afar maalmood oo xiriir ah waxayna bannaanka soo dhigtay tabardarrida nidaamka camiilka aljazaa'ir iyo kartida mujaahidiinta
wararkii ugu dambeeyey ee aan helayno waxa ay sheegayaan in weerar kale oo ay qaadeen ciidamada aljazaa'ir lagu soo gebagabeeyey howlgalkii lahaystayaasha ajaanibta arrinkaas oo sare u qaaday khasaaraha nafeed annagu waxaan dowladda jazaa'ir ku cadaadinaynaa inay keenaan tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda dhabta ah ee weerarka balse waxaan caddaynaynaa in argagixisada keligood ay qaadayaan mas-uuliyadda wixii dhacay
maalintii labaad ee weerarka ayay mujaahidiintu soo gudbiyeen dalabaad cusub waxaana ka mid ahaa in nidaamka aljazaa'ir uu xabsiga ka sii daayo boqol maxaabiist mujaahidiin ah haddii uusan sidaas yeelina la qarxin doono dhismayaasha warshadda kadib markii ay miino ku xireen waxaana qoraalka miinaysan ka buuxay lahaystayaal saliibiyiin ah isla maalintii labaad waxaa la baahiyey codka sheekh abulcabaas oo khadka taleefanka kula hadlayey raggii mujaahidiinta ahaa ee lahaystayaasha reer galbeedka gacanta ku hayay isagoo siinayay towjiihaad iyo awaamir ku aadan camaliyadooda المهم بعد انت ما عندكش بلاصه عاليه عليك انت انت شد البلاصه العاليه اسمع حاول حاول اعطيهم القور اللي معاك اعطيهم يتصلوا باهلهم ولا بالشركه قول لهم راهم يستفزوا فينا وراكم عارفين لا لا حاولوا حاولوا ما تستعملوش القتل باه ما يستفزوكمش فهمت dagaalada ayaa ahaa kuwo culus waxayna mujaahidiintu gacanta ku dhigeen keedadkii hubka ee ciidamada ammaanka aljazaa'ir arrinkaas oo suurtagal ka dhigay in macrakadu waqti dheer ay qaadato ciidamada xukuumadda aljazaa'ir oo aan dhig la qabto lahayn ayaa isku soo gurayay goobta iyagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan iyo gaadiid gaashaaman intaba mujaahidiinta ayaa bilaabay inay mid mid u toogtaan qaar ka mid a lahaystayaasha si ay cadowga wadahadallada ugu qasbaan waxayna bannaanka u soo tuureen meydadka ilaa iyo toddoba qof oo reer galbeed ah oo ay dileen intii uu howlgalku socday ayay mujaahidiintu sii daayeen dhammaanba maxaabiistii muslimiinta jazaa'iriyiinta ahaa waxayna reebteen kuwii gaalada oo keliya ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa ashaadala dirarka ee xukuumadda aljazaa'ir maxaabiista lasii daayey oo diyaarada lagu daabuloy ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in muslimnimadooda ay ku badbaadeen arrinkaas oo dirayey fariinta saxda ah ee mujaahidiinta Leur objectif, c'est des otages, euh, les étrangers.
كانوا يستهدفون الرهائن الأجانب وقد قابلوا حافلة في مدخل الحي السكني فأطلقوا سراح القليل من ركابها وقتلوا الأجانب وعناصر الأمن الجزائري في الموقع dagaalyahanadu waxay ahaayeen kuwo bartilmaameedsanaya lahaystayaasha ajaanibta ah waxay gacanta ku dhigeen gaaribas ah oo ku socdaalayay gudaha xaafad ka mid ah deegaanka warshadaha kadibna waxay sii daayeen dad yar oo ka mid ahaa rakaabka iyagoo dilay dadkii ajaanibta reer galbeedka ahaa iyo canaasiir ka tirsanaa ciidamada ammaanka aljazaa'ir intaasi kadib ayay sii galeen xaafadaha iyagoo dadka ajaanibta qabsanayay kana dhiganayay lahaystayaal ثم دخلوا الحي السكني وأخذوا الأجانب رهائن Oui, j'avais dit, je suis musul- euh, musulman algérien.
قلت لهم أنا جزائري مسلم فقالوا لا تخف لم نأتي من أجلك waxaan ku idhi waxaan ahay qof jazaa'iri muslim ah kadibna waxay igu dhaheen ha baqin annagu uma imaan adiga ee waxaan u nimid inaan u gargaarno islaamka si uu maraykanku u ogaado waxa uu islaamku yahay kadibna waxay bilaabeen inay dadka qolalkooda xoog uga soo saaraan ilaa shan qof ayay ku daldaleen meel u dhow qolkii aan ku sugnaa إننا جئنا لنصرة الإسلام وكي تعلم الولايات المتحدة ما هو الإسلام ثم أخذوا يخرجون الناس من غرفهم بالقوة وأعدموا خمسة أشخاص قرب غرفتي maalintii saddexaad ee howlgalka ayay dowladda aljazaa'ir sheegtay inay soo badbaadisay ilaa lix boqol siddeetan shan la hayste ayna dishay soddon iyo laba ka mid ah ciidamada mujaahidiinta balse warkaas ayaa ahaa mid been ah oo dagaalada ayaa muddo saacada ah halkaas kasii socday isla maalintaas alqaacida ayaa soo rogaal celisay waxayna ku goodisay inay layn doonto dhammaanba maxaabiista gaalada haddii aan la aqbalin dalabaadkooda xukuumadda aljazaa'ir ayaana mar kale ka madax adeegtay oo sheegtay inaysan wadahadal la furi doonin waxay ugu yeertay kooxo argagixis ah dalabaadka alqaacida markan waxaa ka mid ahaa in la sii daayo doctoreysa caafiya sidiiqi iyo doctor cumar cabdiraxmaan oo xabsiyada maraykanka ku xirnaa iyo arrimo kale
مجدنا سر في شموخ وامض للعلياء واجعل مدادك من زكي دمائي واجعل إباءك يا أخي أنشودة واهتف ونادي يا أخي بحدائي
maalintii afraad mujaahidiinta ayaa howlgalkooda sii waday waxayna xaaladda ku adkaatay nidaamka camiilka aljazaa'ir kaas oo warbaahinta reer galbeedka kala kulmayey dhalaycaymo dowlado waaweyn oo maraykanka uu ka mid yahay ayaa iyana dhaliilay hanaanka aljazaa'ir ee u wajahayso soo afjaridda weerarka wasiirkii difaaca maraykanka iyo wasiirkii arrimaha dibadda oo xilligaas ka hadlay camaliyaadkan waxay sheegeen inay garab taagan yihiin xukuumadda aljazaa'ir leon beneta wasiirkii difaaca maamulkii obama ayaa habdhaqanka ciidamada aljazaa'ir ku sifeeyey mid aan caqligal ahayn halka hillary clinton ay iyana jeedisay hadallo niyad dhis ah oo ay ku muujinaysay sida ay ula safan tahay xukuumadda daaquudka ee aljazaa'ir ka jirta We are staying in close touch with our Algerian partners.
waxaan xiriir joogto ah la samaynaynaa saaxiibadiinna jazaa'iriyiinta ah waxaana gacan siinaynaa dowladaha ku lugta leh soo gebagabaynta dhibaatadan taagan waxaase daruuri ah inaan ballaarino oo aan xoojinno iskaashigeenna ka dhanka ah argagixisada ku sugan aljazaa'ir iyo dhammaan dowladaha gobolka وتوسيع نطاق تعاوننا في مجال مكافحة الإرهاب مع الجزائر وجميع دول المنطقة camaliyadii ceynul aminaas ayaa ku soo gebagabooday halaagga tobannaan ka mid ah gaaladii shaqaalaha ka ahaa ceelasha shidaalka dowlado ay ka mid yihiin denmark norway iyo ingiriiska ayaa ku eedeeyey militariga aljazaa'ir inuu gacan ku lahaa dhimashada muwaadiniintooda maadaama awood xad dhaaf ay adeegsadeen dowladaha qaar ayaa dalbanayay in la aqbalo wadahadallada jihaadiyiinta camaliyadii ceenul aminaas ayaa bannaanka soo dhigtay halyeynimada mujaahidiinta iyo sida ay ummadda muslimka ah naftooda ugu hurayaan sannado kadib ayay warbixinno sirdoon oo reer galbeed ah sheegeen in qorshaynta camaliyadan ay ahayd mid in muddo ah ka socotay gudaha aljazaa'ir arrinkaas oo fadeexad ku ahaa sirdoonka calmaaniga ah ee nidaamkii uu hogaaminayay cabdulcasiis butafaliiqa الله أكبر حق حق دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حق حق دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب